أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay tobanka bisha lixaad ee jamaaduuthaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah maxaan ka naqaan taariikhda dalka suuriya iyo maraaxishii uu soo maray dalkaasi kadib kacdoonkii lagu riday bashaar al asad sidee ayuu noqon karaa mustaqbalka dalkaasi waxaan caawa faafreebka idinkugu soo gudbin doonnaa waraysi arrimahaasi daaran oo aan la yeelanay sheekh cabdulilaah abukhaalid oo in muddo ah ku noolaa dalka suuriya qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah xasan gurguurte oo xilka qaadis ku sameeyey yuusuf madaale guddoomiyihii gobolka banaadir ee kooxda riddada soomaaliya xilli maalmahan uu taagnaa khilaaf ka dhex jiray labadaasi nin rasaas ka dhacday magaalada adis ababa iyo maamulka abey axmed oo duqayn ku diray askar laga qabtay qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah xiisadda muqdisho iyo addis iyo filashada waxa ay noqon karto natiijada kulan ay yeelan doonaan saacadaha soo aadan xasan sheekh iyo abey axmed ma fashil hor leh ayuu ku soo idlaan doonaa mise isfahan ku salaysan in si wadajir ah loo qaato dhulka ummadda soomaaliyeed warbixin ku aadan faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaan caawa idinkugu hayaa wasiir ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo weerar afkaa ku qaaday murtad axmed madoobe hoggaamiyaha maamulka ashaadaladereerka ee jubbaland mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka riddada gobolka banaadir oo si adag oga hadlay warqad isaga xayiraad lagu saarayey oo ka soo baxday guddoomiyaha maxkamadda riddada ee gobolka banaadir qodobadaasi wixii kaloo soo kordha iyo xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa caawa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaadna si toosa nooga dhegaysan kartaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteenna laaf istareimka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
إذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa xiisadda muqdisho iyo adis ababa iyo filashada waxa ay noqon karto natiijada kulan ay yeelan doonaan saacadaha soo aadan xasan sheekh iyo abey axmed ma fashil hor leh ayuu ku soo idlaan doonaa mise isfahan ku salaysan in si wadajir ah loo qaato dhulka ummadda soomaaliyeed ku soo dhowaada warbixin arrinkaasi soo koobaya waxaa inoo haya walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali waxaa weli sidii u taagan oo muddo sannad ah afka ka jari raba khilaafka ka dhex aloosan kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda xabashida etoobiya kaas oo salka ku haya damicii etoobiya ee biyaha soomaaliya iyo heshiiskii uu abey la galay murtad muuse bixi cabdi oo ka degay xilka madaxtinimo ee maamulka ashahadaladirirka isku magacaabay somalilan dhanka kale waxaa weli sii socda faragelinta milatari ee dowladda xabashida ethoobiya ee ka dhex wado maamul goboleedyada riddada soomaaliya iyo ciidanka xasan sheekh iyo kumanaan ka tirsan ciidamadeeda hadda dabka ku sii shidayaan xiisadda u dhexaysa villa soomaaliya iyo jubbaland marka laga soo tago arrimahan waxaa saacadihii lasoo dhaafay lagu waramayaa in dowladda turkiga ay mar kale bilowday dadaalo ay ku doonayso in ay ku kulansiiso abiy axmed iyo murtad xasan gurguurte madaxweynaha riddada soomaaliya xasan sheekh maxmuud iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa lagu wadaa inay kulanka foolkafool ah ay ku yeeshaan magaalada ankara ee dalka turkiga war lagu daabacay bogga rasmiga ah ee villa soomaaliya ayaa lagu yidhi madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud ayaa u safaray magaalada ankara ee dalka turkiga kadib casuumaad rasmi ah uu ka helay dhiggiisa dalkaasi rajab dayib erdogan waxaa qoraalka villa soomaaliya sidoo kale lagu caddeeyey in ankaro ay weli wado dadaallo ay ku sheegtay in ay ku dhexdhexaadinayso itoobiya iyo soomaaliya safarka xasan sheekh ee turkiga uu daaran yahay arrimahaas dhanka kale ila ku dhow madaxtooyada riddada ayaa mid ka mid ah warbaahinta maraykanka u sheegay in itoobiya ay codsatay kulankan murtad xasan sheekh maxamuudna uu aqbalay kulankan oo lagu wado inuu dhaco maalinta baritoole ee arbacada ah ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee labada mas-uul ay yeeshaan tan iyo markii uu soo kala dhexgalay muranka ku aadan heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay itoobiya kowda bishii janaayo ee sannadkan la seexatay maamulka somalilan wixii markaasi ka dambeeyey waxaa sii xumaaday muranka labada dhinac u dhexeeya bilihii agoosta iyo seteembar ayaa wadahadallo laba wareeg ahaa oo uu turkiga garwadeen ka ahaa ay ku guuldareysteen wixii markaasi ka dambeeyey dhaleeceemo iyo hanjabaadyo ayay dhinacyadu hawada ay isu marinayeen isla bishii seteembar ee sannadkan madaxweynaha riddada xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa isku gacan seeray kulan ay ku yeelan lahaayeen xilli ay ka qaybgalayeen shirka madasha iskaashiga shiinaha iyo afrika ee ka dhacay magaalada beijin ee caasimadda dalka shiinaha waana sida markaasi laga soo xigtay ilawaradyo diblomaasiyadeed xasan sheekh maxamuud ayaa kulankaasi shardi uga dhigay in dowladda ethoobiya marka hore ay ka noqoto is-afgaradkii ay la saxiixatay somalilan kowda bishii janaayo kadibna ay iyaga soo maraan si ay badda ugu saxiixaan abey ayaa middaasi diiday madaxweynayaasha jabuuti muritaaniya iyo madaxweynihii hore ee nigeriya olosengon obosanjo ayaa isku dayay in ay dhexdhexaadiyaan balse iyaguna kuma guulaysan waxaa ka horreeyey dadaal ay doonaysay dowladda kenya in ay labada nin ay isku keento kuwaas oo iyaguna fashil ku soo idlaaday waxayna middaasi muujinaysaa khilaafka xooggan ee uu allah dhex dhigay cadowga horarka ku ah shareecada raxmaanka iyo dhulkan soomaaliyeed haddaba waa hubanti la-aan natiijada ka soo bixi doonta kulankan la qorshaynayo inay wada yeeshaan abiy axmed iyo xasan sheekh maxamuud waxaana etoobiya dhanka kale xitaa dhowr jeer ku celcelisay inaysan qorshayn ciidamadeeda ku sugan gudaha soomaaliya ay la baxdo wakhti xaadirkan taas beddelkeedana ay qaab qasab ah uga mid noqon doonaan howlgalka cusub ee la qorshaynayo in dalkan lagu soo qaado sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markan iyo xasan gurgurte ayaa xilka qaadis ku sameeyey yuusuf madaale guddoomiyihii kooxda riddada u qaabilsanaa gobolka banaadir xilli maalmahan uu taagnaa khilaaf ka dhex jiray labadaasi nin qodobkaas iyo sidoo kale rasaas ka dhacday magaalada adisababa iyo maamulka abey axmed oo duqeyn ku diray askar laga qabtay waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah aalaaba waxaa halkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka xawaadley ayaa lagu dilay askari murtada kaasi oo ka tirsanaa sirdoonka riddada waxaana lagu magacaabi jiray ilka case waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu deegaanka celasha biyaha ee duleedka muqdisho qarax kula beegsadeen gaari cabdibile ah oo ay murtadiintu la socdeen dhimashadu waa laba sarkaal oo murtadiin ah oo kale ah muuse moos oo ah taliyaha ururka degan deegaanka arbacow kuuriyaan oo ah taliyaha caafimaadka ururka ee arbacow dhaawaca waa saddex askari oo murtadiin ah gaariga qaraxa lala eegtay ee cabdibilaha ahna waa uu gubtay waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xasan gurguurte oo xilka qaadis ku sameeyey yuusuf madaale guddoomiyihii gobolka banaadir xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha xukuumadda muqdisho ayaa si lama filaan ah shaqada uga ceeriyey yuusuf jimcaale madaale oo ahaa guddoomiyihii gobolka banaadir wareegto ka soo baxday xafiiska xasan sheekh maxamuud ayaa lagu sheegay in xilka qaadis lagu sameeyey madaale islamarkaana guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ahna duqa muqdisho loo magacaabay maxamed axmed amiir eelawareedyo ayaa sheegaya in bilihii lasoo dhaafay uu khilaaf xoogan u dhexeeyey madaale iyo xasan gurguurte kuwaas oo isku maandhaafsanaa sida loo qaybsanayo dhaqaalaha ka soo xarooda dekedda muqdisho iyo sida laga yeelayo waxa loogu yeero maqaamka gobolka banaadir guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir loo magacaabay ayaa ah qurbajoog haysta dhalashada waddanka ingiriiska halkaas oo uu ku noolaa labaatankii sano ee lasoo dhaafay waa markii ugu horreysay oo xasan gurgurte uu shaqada ka eriyo mid ka mid ah xubnaha sarsare ee xisbigiisa tan iyo markii uu madaxweyne u noqday xukuumadda muqdisho bartamihii sannaddii labada kun labaiyo labaatan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa rasaas ka dhacday adis ababa iyo maamulka abiy axmed oo duqeyn ku dilay askar laga qabtay faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya rasaas ka dhacday magaalo madaxda etoobiya ee adis ababa taasi oo la sheegay inay fureen askar ka goosatay jabhadda xoreynta oromiya oo ay caasimadda geysay dowladda uu ra-iisul wasaaraha ka yahay abiy axmed maleeshiyadan oo ka mid ahaa garabyada jabhadda o l a ayaa la sheegay inay heshiis nabadeed la galeen dowladda etoobiya waxaana lagu daabulay magaalada adis ababa ee caasimadda ah halkaas oo ay ka geysteen qas iyo rabshado sida ay ku soo warrameen dadka deegaanka ilawareedyo ayaa soo sheegay in dhacdadaasi la diiwaan geliyey maalintii axadda waxayna galaafatay nolosha haweeney rayida ah maleeshiyadan ayaa sidoo kale la wariyey inay tuurayeen bambooyin taasi oo argagax iyo kala carar ka abuurtay caasimadda etoobiya dhanka kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee darooniska ayaa duqeyn ay ka geysteen mandiqada gojam ee ka tirsan ismaamulka amhara waxaa lagu dilay askar ka tirsan ciidamada militariga dowladda kuwaasi oo lagu soo qabtay dagaallo ka dhacay deegaankaasi oo u dhexeeyey faano iyo ciidamada daacadda u ah abiy axmed asres mare oo ah madaxa qeybta siyaasadda ee goojam u qaabilsan faano ayaa sheegay in askartan ka tirsan dowladda xabashida la duqeeyey xilli la siinayay cunno iyo qaxwo halkaasna ay ku dhinteen waxay duqeyntan kusoo beegmaysaa xilli dowladda etoobiya labadii bilood ee lasoo dhaafay ay sii xoojisay weerarada diyaaradaha darooniska ah ee ay ka geysanayso deegaano badan oo ka tirsan ismaamulka amxarada jabhadda faano waxay sheegtay in maamulka abiy axmed xoojiyey duqeymaha dhanka cirka ah gaar ahaan diyaaradaha darooniska kuwaas oo yimid markii looga adkaaday dagaalada dhanka dhulka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dadka ku dhaqan degmada hodan oo ka cabanaya handadaad lagu hayo magaalada muqdisho waxaa xargaha goostay dhulboobka iyo barakicinta lagu hayo dadka ku nool gobolka banaadir taasi oo ay geysanayaan mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda muqdisho dadka ku dhaqan halka loo yaqaan hotel taleex ee degmada hodan ayaa sheegay in habeen weliba loogu hanjabo in dil iyo barakicin lagu samayn doono bal aan dhegaysanno waxaan deganaha degmada hodan qaad ahaan hotel taleex waxaan nahay bulsho badan oo ismeesha dan isugu keentay hanjabaad cagajugleen katarabila caawa leeli soo gala subaxdee leelisooga cagajugleesaan qabnaa dadkaan danyarta oo meesha degan oo maanta barta haddii laga barakiciyo meelay u ceersadaan aan lahayn degmada hodan dad baa arday haysta wax u bartaan sanadka u eg yihiin dadaa xaafadaha ka shaqaysta dadaa dhaqdhaqow aada waa ummad iskaashataa oo meeshaas ku nool soddon iyo dhowr sano waxaa noo hanjabaya kantarabila inta kaga soo socda inta kaga soo taacda naftaan u baqnay waa qarqarnay sokol iyo dhikar baan halis u nahay waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan waxaana ka mid ah howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose bakool iyo banaadir aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd xiisadda sii karaar qaadanaysa ee u dhexaysa maamulada muqdisho iyo kismaayo saacadihii lasoo dhaafay waxaa la sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay xilkii ka xayuubisay taliyaha maleeshiyada murtasaqada danab ee maraykanka hoos tagaa una qaabilsan deegaanada maamul goboleedka shaadala dirirka ee jubbaland murtadka xilka laga qaaday ayaana lagu magacaabaa carab dheeg kaasi oo maalmo ka horjeediyey hadal uu ku weerarayay madaxda kooxda riddada soomaaliya dhanka kale saansaan dagaal ayaa laga dareemayaa deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose iyo gedo waxaana goobaha xaaladda dagaal laga dareemaya oo ka mid ah magaalada raaskambuuni oo dhinacyada maalmihii lasoo dhaafay iyo toddobaadyadii tagayba ay ku daabulayeen maleeshiyo kala taabacsan kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta dhanka gobolka gedo gaar ahaan degmada beled xabo waxay ka dejisay diyaarado siday saanado hubba oo ay ugu tala gashay maleeshiyadeeda ku sugan degmadaasi maalmo ka hor ayay ahayd markii kooxda riddada soomaaliya ay shaacisay in boqolaal ka tirsan maleeshiyada maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee jubbaland ay dhankeeda usoo goosteen kuwaas oo ku sugan sida ay sheegtay degmada beled xaawo xiisadda labada dhinac ayaana marba marka ka dambeysa kasii daraysa waxayna qarka u saaran tahay oo suuragalba ay tahay in labada dhinac ay fuudda isdaraan oo ay dagaalamaan xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna bashiir caawa waa inaga inta أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan weli ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyad ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna duqaymo kala duwan ayaa la diiwaan geliyey bashiiroo goobaha duqaymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah waqooyiga magaalada khaza si gaar ah beytulaahiya iyo sidoo kale jabaaliya sidoo kale rafax duqaymo ayaa laga soo sheegayaa warbaahintu waxay ku warrantay in tan iyo saaka duqaymihii dhacay ay ku shahiideen dad tiradooda lagu sheegay ilaa shan iyo labaatan ruux waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoob ay soo saartay waxay ku sheegtay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay gaarayso labaatan iyo siddeed ruux halka dhaawacyadu ay yihiin konton iyo afar kale dabcan tiradaasna waa inta la gaarsiiyey cisbitaalada tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waxay haatan maraysaa afartan iyo afar kun toddoba boqol siddeetan iyo lix halka dhaawacyadu ay yihiin boqol lix kun boqol siddeetan iyo siddeed kale bashiirow dhanka kale ilaa lixdan ruux oo falastiiniyiin ah ayaa lasoo warinayaa inay qarka u saaran yihiin inay gaajo u dhintaan iyo biyola'aan dadkaas waxa ay ku jiraan cisbitaalka al indunuusi oo ay go'doomiyeen ciidanka sahaynada sidoo kale bashiirow tirakoobyo soo baxay ayaa muujinaya in tan iyo markii dagaalka uu bilowday ciidanka sahaynada ee beegsi gaar ah ay ku hayeen dhakhaatiirta waxaana ilaa ay hadda shahiiday ilaa kun dhakhtar tan iyo markii yuhuudda ay bilaabeen cudwaankooda ka dhanka ah shacabka magaalada khaza dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay sheegeen in ciidankooda ku sugan daanta galbeed ay ka hortageen askar yuhuudda ah oo doonaysay inay soo galaan magaalada duubaas halkaasna uu ka dhacay dagaal foolka fool ah xubintaan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybaha dambe ee faafareebkan waan isla soo garan dhegaystayaal markan iyo maxaan ka naqaanaa taariikhda dalka suuriya iyo maraaxiishii uu soo maray dalkaasi kadib kacdoonkii lagu riday bashaar al asad sidee ayuu noqon karaa mustaqbalka dalkaasi ku soo dhowaada waraysi arrinkaasi ku aadan oo aan la yeelannay sheekh cabdulilaahi abukhaalid oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga in muddo ahna ku soo noolaa dalka suuriya waxaa waraysigan la yeeshay sheekha walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuxasaan bismi illaahi araxmaan araxiim waxaa noo suura gashay inaan la kulanno sheekh cabdulilaah oo ka mid ah culammada wilaayaadka islaamiga sheekhuna alfaadil marka ugu horeysa kasoo dhowo idaacadda islaamiga andalus bismi illah wasalaatu wasalamu calaa rasuulillaah waxaan ku dhowaahay idaacadda andalus wajasaakum allah khayr jasaaka allahu khayr sheekhuna annagana waan kaaga mahadcelinaynaa sida aad nooga ajiibtay codsigeeni waxaan jecelnaha inaan wax kaa weydiino hadduu alla idmo kacdoonkan ka dhacay dalka suuriya iyo kooxihii kacdoonka sidee dalka oola wareegeen iyo su-aalo dhowr ah oo ku saabsan dalkaas iyo xaaladihii ugu dambeeyey marka ugu horreyn sheekuna su-aasha ugu horreysan ku weydiinaya waxay tahay waxaad warbixin kooban naga siisaa taariikhda dalka suuriya iyo marxaladihii uu soo maray taariikhyan bismi illaah alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah horta suuriya waa dal waxaa weye qadiim ah oo xadaaraadkii adduunkan ugu horreeyay baa lagu tiriya xadaaratu shaam sida xadaara misriya iyo ilbaxnimada reer masar iyo xadaarada hindiya iyo siin iyo greega iyo waa dalfac weyn in badan soo jiray suuriya waa dhul macruufa oo taariikh dheer leh qabla islaam xataa taariikh kumanaan saro buu jiray magaalada dimashik oo maanta adee caasimada suuriya ah yani wax shan kun oo sano ka badan intaan islaamku iman bay magaalo ahayd la degan yahay ka badanna waaba la sheegaa marka suuriya dul taariikhda cariiqa leh hore leh islaamkuna waa dalalkii u horreeyeen markii maaragtay nebigu geeriyooday sayiduna abubakarna uu qabtay khilaafada meelihii u horreeyey oo maaragtay ciidamadii faatixiinta u horreeyey qaarna waa kii u diray bilaad alfaris qaarna bilaad shaam marka taasna waxay ka mid ahayd shaam waxay ka ahayd meelihii horreeyey islaamku uu qabsaday waxaa macrakadii yarmuu kadib muddo gaaban dimashik ayay ayay saxaabadu furteen oo islaamka gacantii ay soo gashay wakhtigaa hore
dalka suuriya markaan ka hadleyno maxaan ku tilmaami karnaa waa dal noocee ah waxaa la sheegaa inay ku nool yihiin qowmiyado kala duwan oo kala dhaqan iyo kala diin ah si ka duwan caalamka islaamka iyo carabta way jirtaa suuriya qowmiyado kala duwan baa ku nool niman sharkas la yihahdaa ku nool ashuuriyiin baa ku nool niman la yihahdaa kurdi baa ku nool xag diin ahaan iyo daciif ahaana niman shiica ahoo nusayriya nimanka loo yaqaano nimanka hadda dalka xukumaya muddada kontonka sano ka badan diin laawayaashaas waa nimanka loo yaqaano calawiyiinta waa waa niman baatiniyiin oo wax diino oo la ogyahay oo haysteenba male diino dhan bayba ka baxsan yihiin laakiin aqlabiyada dadka meesha degan ama intooda badan waa dad maaragtay ahlu sunna ah oo muslimiin ah madhabka xanafiga haysta intooda badan waa dal saasa marka qowmiyadaha badan baa ku nool dad xitaa mongoolkii qabsaday bilaad islaami ka hadhay oo markaa iska islaamada suuriya ku nool monqooliyiin ama tataarkii ka hadhay baa jira kurdi baa sirtaan ku sheegay sarkas nima layadaa jira iyo qowmiyo kalena way jiraan iyaguna aan magacooda hadda aan xusuusnay waxaad noo sheegtay shiikhuna in dadka suniyiintu ay yihiin nidaamka ugu badan ee dadka suuriyiinta ah xagga diinta siday ku yihiin yacni diin jeceelka dadku dad ahli sunna ah bay ahaayeen dad diintooda ku dhegan bay ahaayeen dad khayr badan bay ahaayeen waa dad xataa xadaariyiin oo de ilbaxnimooyinka aan soo sheegin iyo ilbaxnimada hore ay ka muuqato oo dad degan dabiicad qabow xataa markaa dalalka dariska iyaga ku aad aad amarto iyadana arto inay ka duwanta baad arkaysa markaad ciraaq oo kale soo martay urdun iyo xoogaa dadka xoogaa aad adayg iyo waxbaad ka dareemaysaa laakiin waa dad soo dhoweyn oo martida aad u jecel oo aad u fiican diintoodana dee diin kale ma aqoona islaamkay haysteen oo ku dhaqmi jireen laakiin markuu yimi nidaamkan loo yaqaano bacthiga ama xisbulbacthi alcarabi alishtiraki waxa loo yaqaano uu dalka qabsaday oo si dhabana u qabsaday kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo kowdii waa muddo hadda saddex iyo konton sano laga joogo diintii ayuu la dagaalamay culimadii ayuu laayay wax alla oo diinta islaamka maaragtay tilmaantiisu ka muuqato ayuu wuxuu xidhay iyo wuxuu dilay iyo wuxuu barakiciyey ka dhigay dadku markaa diintii way ka fogaadeen oo maanta waxaad arkaysaa inuu jahli ka jiro xaggii diinta islaamka markaad suuriya joogto baad arkaysaa dadku salaadaha inay jamaaca ku tukadaan way ka cabsanayaan guryaha laga yaaba intooda badan inay iskaga tukato dadku waxay ka cabsanayaan inay shacaar islaamiya ay muujistaan bay ka cabsanayaan jahliga baa hadda aada uga muuqda marka waa arrin hadda u baahan yihiin inay dib ugu noqdaan diintoodii oo maaragtay hoos ka soo bilaabaan bay u baahan yihiin in badan shiiquna waxaad ku noolee dalkan oo aad wax ku soo baratay maxaa dalkan ka dhigay ubuucda kacdoonka caalamka carabta dadkan reer suuriya horta waa dad maaragtay saan kuu sheegay markii hore intaan lagaga cayaarin oo caqaayadkooda aan fasaadkani soo gelin dad diin jecel bay ahaayeen dadkan waa dad ku nool ardul mubaaraka oo aayaadka qur-aanka dhowr meer ku sheegay inay tahay baarakna fiiha la yidhi oo masjidul aqsa iyo xowlaha iyo dhulkan shaam oo dhan waa dhul barakaysan waa dhul maaragtay caalamkuna aada ugu tartamayo gaal iyo muslim walba inuu qabsada uu jecel yahay oo iyadoo masaalixa diiniyana iyo dee waa meel taariikh oo meesha ambiyadii reer bani israa'iil ay maaragtay kasoo baxayeen hataa waxay leedahay maaragtay tilmaantaa diiniga u gaarana way leedahay midda kalena ilaahay wuxuu ka dhigay qalbulcaalam waa meel caalamka dhex- dhexdhexaada bartamo oo kale ah xuduntii caalamka oo kale ah ama wayba tahayba dhinac kasta marka la yimaado waa dhexdii weyaan meeshaas meel muhiima xagga maaragtay istaraatiijiyadana waa muhiim waxaa kaloo u dheer xagga barwaaqada ilaahay uu siiyey baddii iyo beerihii iyo xoolihii noolaa iyo aad weliba madax zaraacada wax la yihahda aad ugu xoog badan yihiin badiina way saarantao xeebtaa badda cadbaa saaranoo dheer oo laba dekedood oo weyn oo deka- oo nimanka calawiintu ay degaan meesha loo yaqaano laadiqiya iyo meesha loo yaqaano darduus iyo miino kaloo yaroo deked kaloo yaroo loo yaqaano biyaas magaalooyinkaasoo dhan badday ku taxan yihiin annagu saddex iyo siddeetankii markaanu suuriya tagnay waxbarasho u tagnay waxaanu gallay markaanu eh, dimashq ku soconay waxaan sii marray magaalada leedahay xamaa magaalada dhulka la siman oo guri taagan uu ku yaryahay oo dadkii maaragtay jusaskoodii ama raqdoodii ay qaar daadsan yihiin oo xaaladdaa ku sugan bay ahayd marka dagaalku hore uu usoo jiray wuu caalamku ka qarsoonaa magaaladaas waxaa leeyahay muddo gaaban oo dhowr iyo toban casha oo dhowr iyo labaatan casha baa shan iyo labaatan kun oo qof oo muslima oo maxaa la yidhahdaa oo ahlu sunnaa lagu dilay xataa kuwa soomaaliya ku jiray wiil eh, cabdikhaliif la odhan jiray xusuustaa oo meesha wax ka baran jiray oo xaaskiisu markay dambeynta iyadoo lama ilmood waata ay timi oo safaaradda soomaaliya timi ay tidhi ninkaygii dagaalkii xamuu ku jiray inuu nool yahay iyo inuu- inay la qabtay oo hayaana nimankan ma garanayo ha lay raadiyo warkiisa la waayey suurinta ay warkiisa sheegi waayeen marka meel dagaalka hore u socdee laakiin markii ay ay kacdoonkii carbeed ee laba kun iyo koo iyo tobankii bilaabmay waxaa keenay baan isleeyahay awalan dulmiga saaran reer suuriya kuwa kaloo dhan wuu kasii daraa xataa waxaa ma- misr ugu daran oo laga soo bilaabo jamaal cabdinaasir iyo anwar saadaad iyo xusni allah mubaarak iyo iyo kuwa xadda ha joogaba ay saa u tacdiiminayeen waxaan isleeyahay nidaamka suuriya haysta baa ka daraa marka waxaa la yidhaha dheriga kuleylka maxaa ka keenay dheriga karka ayaa kuleylka ka keenay marka dabkii dadkii adkaysan waayeen saasay iyagu noqdeen inay qaadaan raayadii maaragtay banaanbaxyada iyo dagaalka ay cilaamsa- ku cilaamiyaan taliskii dhiigyacabka ahaa ee markaa uu hogaaminayey bashaar al asad anigu waktigaan joogay isagu markaa wiil yar wax iska bartuu ahaa aabihii baa markaa xukumaya isaguna midka khayr daran oo ka daran ah waa ninka reer eh, xamaas ah u baabiyey ahlu sunnahoo dhan ninkaasaa meesha haystay nin kale walaalkiisoo la yidhaha rifcatul asad oo ciidan la yidhaha saraaya difaac ciidankaa difaaca la sheegaya ahlu sunnaha inay baabiyaan wey kuliyaddan matalan aan dhigananay kuliyatu shareeca walqaanun waxay ku sheegaan aan dhiganayna markaas laba boqol arday haddaan ahayn boqol raggaasay ahaayeen waa sirdoonkii oo meel kasta galay marka kuliyadda markaad fadhiday ama qaacadda imtixaan eh, duruusta ka socda markaad socoto inta nus dadka ardada waa niman bacthiyiina oo saraaya difaaca oo u maaragtay tababaran inay muslim la dagaalamaan ahlu sunnaha haddaad isla taagtay wiil reer suuriya ahlu sunnaha dabcan anagu niman waxaan nahay maaragtay oo ajnabiya magaala dalka ku ah oo suuriya suuriya noo ahayd ma kala naqaano keebaa ahlu sunnaha keebaa calawiya keebaa maaragtay kurdi ah, wax nooma kala soconayn mid baa isla taagaysaa ardada ka mida ama wax isla akhrisanaysaan ama xoogaa sheegaysanaysaan laba kaloo ordaysaa ku imanaya xaggaad isku barateen hadduu ahlu sunnaba yahay xaggay isku barateen gurigiisa maa taqaanaa miyaa israacdeen meelaan jaamacad ahayn miyaa isku aragteen marka dad saas daqad u saarayen bay ahaayeen marka kulaylkaas ayaa ka keenay iyagu inay kacaamkii carbeed ay ay iyagu hogaanka u qaadaan oo wucu noqdaan taasaan isleeyahay mu'ariqiintu waxay sheegaan in suuriya ay tahay eh, dal isa saaran oo kala go u sahlan iyo kala qoqob Een, taariikhdana in badan een, waa lagu soo arkay oo tobanaan imaaraad oo wada islaam sheeganaysa ayaa isku mar ka jiray dalkaas Een, thawradan kadib mustaqbalka dalka suuriya siduu kugu muuqanayaa horta dalku saas sheegtay waa dal maaragtay dad kala kala duwan usuul kala duwan baa ku nool saan sheegnay nimankaas nusayriyadaa ku nool masiixiyiin oo iyaguna nisbo yaraa ku nool oo kristanaa ku nool caraba markaan kristan leeyahay maaha gaala oo cadaan oo meel yurub ka timi maaha waa rag carbeed oo diinta kristan ka qaatay qabla islaam waa nimanka loo yaqaano nasaara alcarab baa wax ka joogaan oo xitaa xisbiga xisbigan aan kuu sheegayo xisbu albacthi alcarabi alishtilaaki ninka asaasay waa nin suuriya oo caraba oo loo yaqaano miisheel caflaq waa nin caraba haddana nasraaniya waa ninka xisbiga dhan ba asaasay si diinta islaamka loo baabiiyo oo dadka curuba loogu so- carab baan nahay carabnada ayna midaysaan ku aan carab noqonna laleeyahay marka waxaa kaloo ku nool kurdi oo iyaguna rabaa ina go-aan oo waa ogtahay ku- eh, kurdistan ama meesha tu- eh, kurdiga la yidhaahdo gaaladii ingiriiska way kala gooyeen afar bay u kala jareen waxa maanta loo yaqaano kurdistan aliiraniya qaar iiraan baa lagu daray kurdistan alturkiya qaar turkiya lagu daray turkistan al- alciraaqiya qaar lagu daray ciraaq iyo kurdistan asuuriya marka nimankaasuna waxay rabaan intay isu tagaan inay dowlad kurdi ah oo madax bannaan samaystaan nimankaasna waa ku nool yihiin oo iyaguna marna waa carabnimada aan raalli ka ahayn oo iyagu qoomeed kale isu arko oo ka- ka duwan marka aageygi farasiisku suuriya qabsadayna afar dowladood ayuu u kala jaray dowlata jabal alcalawiin niman la yihahdo meeshan waxyaabahan ku sheegaya laadiqya iyo dardoos iyo nimankaa dowlad buu ka dhigay dowlatu jabal alcalawiin baaba la odhan jiray dowlatu xalab buu sameeyey dowlatu wuxuu sameeyey dimashq lubnaanoo markii hore suuriya ka mid ahaydna dowlatu lubnaan buu sameeyey ilan lubnaan waxay ahayd gobol ka mid ah suuriya unbay ahayd farasiis baa saa u gooyey marka maantana ilaahay baa maaragtay waxay arrintu ku dambaynaysa og laakiin nimankan hadda kacan wadayaasha ah waxaa muuqata kolley hal fasiil maaha ama hal manhaj maaha waa raayaad aduunu dhowraan u malanaya meesha inay ku jiraan nimankaas marba say asmada u maareeyaan oo u caqliyeeyaan oo wixii soo maray u fahmaan oo yidhaahdaan maanta iyaga iyo ahli sunno ah baa waxaa dhici kara admaac iyo qof kasta inuu isagu kursiga u ordo ama uu madhabku marka aaminsan yahay ama fasiilku ka tirsan yahay inay meesha qabsadaan uu ku dadaalo taasaa waxaan isleeyahay waxay keeni kartaa in juhuuddii iyo wixii loosoo loosoo dagaalamay ee xorriyadda maanta keenay in ay dayacmaan ayaan aada uga cabsanayaa laakiin ilaahay waxaan inooga baryanaa ummaddaas muddada intaa leegumaysiga kusoo jirtay kelitaliskii dhiigi cabkaa iska dulqaaday in loo dhibriyo oo dadka maanta suldada yimi ama meesha qabsaday inay dad caqli la noqdaan caqligooda xukuma diintana inay dalka ku xukumaan ilaah ka rajaynayna hadday taa yeeli waayaan waxaan ka baqayaa inay noqoto sidii markii nimanka reer afghanistan ay soviyedka iska dulqaadeen kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo siddeetan iyo sagaalkii wixii dhacay baa dhacay toddobadii fasiile markii hore ruushka la dagaalamayey ayaa isku jeestay isbaabi'iyey magaalooyinkiina dhulka dhigay mooryaanna isu bedelay sidii ninkii la odhan jiray xikmadyaar iyo sayaaf iyo burhaadiin rabbaaniya raggii lahaa say isu cuneen markii horena soviyedka meel bay uga soo jeesteen markii soviyedka meesha ka baxay ama ruushka ka baxayna iyagunbaa silaaxa iskula jeestay marka ilahi waxaan ka rajaynaynaa inayan maaragtay taasu dhicin oo ilaahay ummadda reer suuriya in badan dulmiga kusoo jirtay oo arrintaa iyadaa ka badbaadiyo ugu dambeyn sheikuna kacdoonka suuriya hadda wuu guulaystay siduu u caawin karaa falastiintan dulman ee dhiigbaxaysa muddada ka badan siddeetanka sano horta dadkan reer falastiin nasiib dar ayaa ku dhacday waxaa ku gadaaman oo ku wareegsan afar dal oo carab ah oo calmaaniyiina diinlaawayaal ah oo u taagan inay yuhuudda difaacaan bay ahayd arrintu ahayd masar baa xagga ka xigta urdun baa dhinaca kale ka xigta lubnaan baa ka xigta suuriya ka xigta afartuba xuduud bay laleeyihiin afartaas midna iska dhaaf qof bini aadan inuu ka gudbe waxaa la yihahdaa shimir inay ka duusho xaggooda oo xagga yuhuudda u duusho ma ogola shimir hadday duusho way dilayan way soo ridayaan iyagoo yuhuud ilaalinaya shacaaraadkii afkan waxaa ka yahay yuhuud baan la dagaalamay dal baan xoreyna bay yidhahdaan waxaase waagi hore oran jir hadoo iska aamuseen be marka hadda maanta fursaa bannaanaatay oo jabhadii suuriya nidaamkii ilaalinayay yuhuudda meeshuu ka baxay marka nimankan meesha maanta qabsaday hadday niman ilaahay ka cabsanaya ay yihiin hadday muslimiinta oo niman u danqanaya ay yihiin xad furan iyo jabhad weyn oo bannaan oo jibaalo goolan oo dhan ama goolan heights waxa loo yaqaano ama murtafacaatu joolaan oo suuriya laga qabsaday kun sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdankii yuhuudi ka qabsatay ayaa saas ugu furan jabhad dheer baa furantay marka calalaqal haddii shacabka iska dadka muslimiinta iska dhaafaan kala duulka iska dhaafaan iyagu maqodhoodu hadday iska dhaaf wax kale maalin konton kunoo nin ku kiciyaan oo yuhuudda gudahooda u daataan waxay la tahay waxa la yidhahda israa'iil marka inay meesha ka baxayso sidaa darteed qayb bay ka qaadan karaan inay reer khaza u gurmadaan inay waxu taraan inay yuhuudda daqad iyo culays xagga dhinacan ka saaraan laakiin hadday sidii nidaamkii oo kale noqdaan annaga xuduudda suuriya ma ilaalinayna israa'iil wax nagama dhexeeyaan annagu cidna kuma duulaanihin sheekada hadday meesha la yimaadaan waa khasaare khasaare aada u weyn baa meeshaa ka soo socda aad buu umahadsan yahay sheekh cabdulilaah ayuu ahaa oo wareysi gaar aan la yeeran sheikhuna alfaadil aad umahadsan tahay jazaaka allahu khayr أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waxaad weli nagala socotaan idaacadda andalus markan iyo wasiir ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa weerar afkaa ku qaaday murtad axmed madoobe hogaamiyaha maamulka ashaadaladirirka ah ee isku magacaabay jubbaland axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada soomaaliya wuxuu weerar afkaa ku qaaday axmed madoobe wuxuu ku eedeeyey in weligiisaba uu etoobiyaanka ku daabanaa xilliganna dagaalka uu kaga soo horjeedo kooxda riddada soomaaliya oo u kaashanayo etoobiya golihii n c c da ay ku dhex jiro u ka carar etoobiya hub u doonanayaa uu dad ku afduubo dadna ku dilo ciidanka xoogga dalkana kula diriro taas dadka soomaaliyeed runtii wax la aqbali karana maahan wax saxana maahan inaan ka hor nimaanno oo mashruuca noocaasa ninka dowladdiisa inta ka cararay dowlad kale oo la og yahay meesha aan kala joogno waxa naga dhexeeya ilaa meesha aan kala gaarnay siday dalkeenna u soo hawaysanayaan diyaaradahoodii hub inta ku doonta ay kismaayo uga dejinayaan ee haddana ka cararaya xuquuqdii dadku lahaayeen kaalay hal lays doorto haddii aad hog- hoggaaminimo rabtid ha lagu doorto oo dadii ay arrintaasi ku kaalmaynayaan xildhibaanno isugu jira runtii arrintaas arrin laga soo gudbay weeye waagii loo carari jiray etoobiya ee hubka laga keeni jiray ee dadka lagu gumaadi jiray maanta lama joogo dadka soomaaliyeed waa soo jooga arrintaas ninkaas odagaa shiikhna wuu sheeganayaa allah ka soo aruuriyo shiikhnimo taas maaha allah ka soo aruuriyo inuu etoobiya oo aan hadda ishayno uu u adeegsado garoomadeedii inta yidhaah ra-iisul wasaarihii kama soo degi karta uu yidhaahdo laba diyaaradood oo saraakiil etoobiyaan ah ay wadataa garoonkii kismaayo loo fasaxayaayo ka degaysa allah ka soo arooriy sheikhaas sheikhnimadaas waa la- waa lagu laabanayaa dhinaca kale guddoomiyaha kooxda rajada soomaaliya degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay warqad isaga xayiraad lagu saaraya oo ka soo baxday guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ee kooxda rajada cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha kooxda rajada ee degmada kaxda oo waraysi bixiye ayaa isagoo caraysan waxa uu ka hadlay warqadda xayiraadda lagu saaray oo ka soo baxday guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir wuxuu warqadaasi ku tilmaamay mid baadi ah oo loogu xadgudbay sumcaddiisa sida uu hadalka u dhigay isagoo xusay in guddoomiyuhu uu faragelin ku hayay degmada kaxda waxa uu tilmaamay inaysan wax shaqo ah ka dhexaynin isaga iyo guddoomiye saalax uuna dhoofi doono xilligii uu doono hanjabaadna aan wax looga qaadi karin والله دجالك وحن كأرك صحافة إلها قفك قيلنا يا إلها قدومي دق مقشن كو جرا جوري يسال الدومينا سيدا نال يلا ولا صاحي راي سوا قفك ورقة صوص صارين يسقوا سوا حاس كم آذان يجروش يالك إن لقبان أملين ماي وواح يسقوا كوك هذا وحاف عنان لها يسقوا صالح دمانة يعني عبد الله شق عبد الرحمن إنه توسيسو أبار waxaa kaloo ceeb ah nin shanta milyan ee gobolka banaadir xaakim u ah inuu saa u dhaqmo maalasaf dowladnimada aan ixtiraamayna waxaan islahayn dalkan wuxuu ku dumay qalad nin galay laga dabagalay se weli wuu kusii socdaa degmaduu tegey wuxuu rabu ku hadlay waa iska aamusnay haddana mar labaad warqada arib ani qof ma dilin warqada qofuu dilay maa ku qoran qof aan dhacay maa ku qoran haddii amarka maxkamadda shaqaba nagama dhaxayso fiiri maxkamaddu amaradeeda sorry maylama soo xidhiir never wax warqada ima soo diray ilaa haatan qanaa dowladeed iyo warqada la isoo diray male mar kasta social media aan ku arkaa jawaabtiisana hanjabaaddiisana social media ee saxaafadan ku arka warqadiisana social media aan ku arka that's all hadda ma rabo cadaymaha aan hayo inaan saxaafadda la wadaago halkan ka sheego waa badan yihiin cadaymaha aan hayo cadaymahada shakhsiyan iyo tu kastaba hadda qoto cadaymaha aan hayo maadaama warku uu saasuna aniga ma rabin mas-uulaan ahay dowladeed wax kastoon oga inaan miiska hadda soo saaro ma rabo warqadda faarax damaan hadday jir eh, eh, saalax damaan hadday jirto gudoomiya maxkamadda gobolka banaadir oo warqad baadil ah oo l- aniga sumcadayda lagu xadgudbay waa warqad muxuu ahaaye aniga laigu xadgudbay ani muwaadina ahay maxaa lagu xadgudbay dowladnimada uu ku xadgudbay aniga dowladnimada hab loo wada hadlaa jira xafiiska dowladdu wada shaqeeyo ani gudoomiye gobol baan hoos tagaa haddaan dembi galo oon cid galo isagaa la igu dacweyn karaa isagaana isoo xarayn karaa waa gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir aniga gudoomiyaha degmada kaxdana cadaalad iyo servicea naga dhaxaysa ee nagama dhaxayso inaan ishandadno nagama dhaxayso social mediaha iyo saxaafadda inuu lasaga soo hanjaba nagama dhaxayso weli waxaan leeyahay jaanis soo haysta kursiga uu ku fadhiyana ha ixtiraamo shan milyan xaakimkeed hadduu saa u dhaqmana dee ummadda soomaaliyeed baa arkays arki doonta keligeena ummadda soomaaliyeed ma aha aniga haddaba nin la handadi karo oo sharci nini soo tashi lagu handadi karo ma ihi haddii aan u baahdo haddaan safar ka soo galo waa dhoofa haddaan u baahdo sashaati nin tosho hadduu noqdo dee waad ogtahay hadda ninkaas wuxuu ku dagaalamaya waa shaati isagu uu tosho labaatanka degmuu ninkaas ku xad- uu- uu ku handaday waxba lagama weydiin karo degmada kaxda ama guddoomiyaalka degmooyinkooda labaatanka degmo guddoomiye degmadu jooga wax lagama weydiin karo idigaa sar- tasarifaad saxa iniga baahana sidaa u ekaanaysa isa u tahay haddaba qolada maxkamadda sare iyo jurishiyaalka intooda kale iyo laamaha cadaaladda waxaan leeyahay war haddee sidaan aad u jeedaan in qof la suurad xumeeyana yani nidaam loo maraa jiraba maxaa social media warqadda loola soo hortaa maxaa saxaa xanaaqa ka muuqda oo aragta guddoonka wax shaqo ah oo guddoomiyaha maxkamadda na dhex marta ma jirto aniga isaga bis guddoomiya maxkamadda isagoo degmada dhex taagan oo hanjabaaya baa arka bis aniga ima u dhihi karo saalax ilama shaqaysid aniga cidaan wada shaqayn la leh ayoon hoos tagaa jirta sabahashu hadduu ninuu shaati toshe noqdo handadaadaan u arkaa handadaad nin wax looga qaadana ma ihi waa ugu celinaa saaxiibka si fiican waraysiga ma ihi aan dadaagna wax looga qaado haddaan ugu celinaa welibana kaxda anaa mas-uulka ah degmada kaxda waxaan la iga weydiinin lagama samayn karo guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee ay noo ballanha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
كالإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى كالإسلام بشرى إننا نلماح فجرا